guddiganaga iyo gobolka banaadir dad ka mid ah iyo wafti imaaraati ah oo iyaguna raba inay wax soo sahamiyaan intaasaa wada socday marka gobolka banaadir agaasimayaal ka mida iyo guddiga qaranka xubno ka mida gaarigii ay saarnaayeen ayay meeno ku qarxiyeen dee wadada agteeda dhigeen dan malayn iyo garbaale iyo mea ma aqaan marka dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay midna ma jiro laakiin gaarigu wuu burburay waa la saarnaa waa la saarnaa gaariga unbaa waxa noqday oo gaariga aad buu burbura waa lasoo jiidayaa laakiin dadkii saarnaa waxba ma noqon saaday xaggan garisbaalley iyo barakacyaashaa loo saaray maya dib baa loo soo noqday imaaraadkii iyo wixii oo dhan maya waxba lama noqon